wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa toddobaadkan soo saarta warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqul insaanka ee dunida warbixintan ayaa eedo u jeedisay ciidamada dowladda federaaliga soomaaliya maleeshiyaadka al-shabaab iyo dhinacyo kale waxaa inoo soo koobayaa oo soo akhriyay xuseen barre aadan warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ay soo saartay ayaa si qoto dheer uga hadashay xaaladda xuquuqda aadamaha ee soomaaliya ee sanadkii tegey labada kun iyo sagaaliyo tobanka warbixinta ayaa xustay arrimo ay ka mid yihiin dilka sharciga ka baxsan ee dadka rayidka ah waxaanay xustay in ciidamada dowladda federaalka ah maleeshiyada al-shabaab iyo maleeshiya beeleedku ay ku tallaabsadeen dilalka aan sharciga waafaqsanayn sidoo kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda al-shabaab ay ku kacday falal ay ka mid yihiin afduub iyadoo ay jiraan dad la waayey meel ay ku dambeeyeen sidoo kale warbixinta ayaa maleeshiyada al-shabaab ku eedeysay inay ku kaceen jirdil iyo ciqaab arxan darre ah sidoo kale warbixinta ayaa arrinta jirdilka ku eedeysay ciidamada dowladda federaalk ah iyo maleeshiyada al-shabaab iyo maleeshiya beeleedka warbixinta dowladda maraykanka ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrimaha kale ee ay xustay waxaa ka mid ah in ay tilmaantay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ku kaceen xarig ku salaysan siyaasad waxaana ka mid ah sida warbixintu ay sheegtay dadka siyaasadda loo xidho wariyayaasha warbixinta ayaa aada uga dayrisay xaaladda xabsiyada soomaaliya oo sida ay sheegtay mid adag oo nolol xumole ah arrimaha kale ay warbixintu falanqaysay ayaa waxaa ka mid ah walaaca la xidhiidha waxa ay ugu yeedheen faragelinta sharci darrada ah ee nolosha gaarka ah ee dadweynaha iyo nooca ugu xun ee caburinta xorriyadda hadalka iyo saxaafadda iyo weliba xaqa uu qofku u leeyahay inuu helo internet waxaa kale oo warbixintu xustay dhibaato ka jirta madax bannaanida garsoorka iyada oo faahfaahin ka bixisay qaabka ay tilmaantay in loo caburiyo xorriyadda hadalka oo ay ka mid tahay hanjabaadda iyo xarigga sharci darrada ah oo saxafiyiinta loo geysto iyo in la xidho ama xayiraad la saaro bogogga internetka qaarkood iyo adeegsiga xeer ciqaabeedka musuqmaasuqa iyo ka horjoogsashada xuquuqda uu qofku u leeyahay ka qaybgalka siyaasadda sidoo kale waxay warbixintu tilmaantay in sida ay sheegtay ciidamada dowladda federaalka ah maleeshiya beeleedka iyo ururka ahlusunna waljamaaca ay caruur yaryar askar ahaan u qorteen arrimaha kale ee ay warbixintu walaaca ka muujisay ayaa waxaa ka mid ah ciqaab la-aanta dadka faldembiyeedyada ku kaca waxaanay tilmaantay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay tallaabooyin aan sidaasi u badnayn ay cadaaladda kula tiigsatay mas-uuliyiinta xadgudubyada ku kaca gaar ahaan saraakiisha militariga iyo booliska dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya amisom ayaa sida ay sheegtay warbixintu waxaa ka dhashay xadgudubyo loo geysto xuquuqda aadamaha ee dadka rayidka ah gaar ahaan weerarada argixisada iyo dilalka qorshaysan afduubka iyo jirdilka bini'aadanimada ka baxsan kufsiga iyo weeraro lala beegsado shaqaalaha hay-adaha samafalka iyo qaramada midoobay waxaana sida sheegtay warbixintu kooxda al-shabaab ay hor joogsatay kaalmada dadka rayidka ah warbixinta dowladda maraykanka ayaa sidoo kale xustay in ciidamada amisom ay dileen dad rayid ah ugu dambeyntii warbixinta ayaa ku eedeysay maxkamadda militariga ee soomaaliya inay qaaddo dacwado aanay shaqo ku lahayn amaba aanu xeer ku ogolayn in maxkamaddaasi ay qaaddo
warbixintaasi wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee toddobaadkan soo saartay dhinaca xuquulinsaanka waxaa noo soo koobayey xuseen baraadan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinah in idaacadda v o edu ay xiriir la samaysay dowladda soomaaliya welina aysan inoo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka mas-uuliyiinta dhinaca warbaahinta sidoo kale marka ugu horreysa ee inoo suura gasha dhinacyada lagu xusay warbixinta waan idiin soo gudbin doonaa